waxaa heer gabagaba a maraya dhismaha xabsi cusub oo ay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland ka hirgelisay magaalada kismaayo xabsiga oo dhismihiisu ka socdo degmada kismaayo ayaa in muddo a la qorsheynayay hirgelintiisa waxaana la rajeynayaa in wax badan uu ka taro baahiyaha dhanka xabsiyada ah ee ka jira magaalada agaasimaha waaxda xabsiyada ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland sharmaarke abshir maxamed ayaa ka warbixiyey halka uu mar waxaa inoo socday maalmamudda saddex bilooda waxaan wadnay dhismihii weynaa ee loogu talagalay xabsiga kaasoo dabooli doona baahiyaha xabsigeed ee ka jira magaalada kismaayo iyo dhammaan dowlad goboleedka jubbaland waxaa naga caabiyey xolaha hay-adaha waxaana xooga saartay wasaaradda cadaaladda inkastoo xabsigan uu soo maray marxalado fara badan hadda alxamdulilah wuxuu noo marayaa meel gobogow ah wuxuu dhismaha hadduu noo socdaa muddo afar bilood ah ee shaqada noo socotaa si fiicanay ku socotaa marka waa dhanka kale wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland cabdiweli xuseen jaamac ayaa dhankiisa sheegay in wasaaraddu muddo dheer kasoo shaqaynaysay hirgelinta xabsiga xabsiga cusub ee kismaayo oo dhismuhu ku socdo oo maraya meel iyodiilo leh oo aada loogu farxo sababtoo a maalintii aan dhagax dhigaynay say ahayd iyo maanta farq weyn baa u dhexeeya maanta waa meeshaas qof walba ku farxi karo oo dhismo dabayaaq ah oo dhammaanayo ka socdo waxaan soo kormeerray dhammaan qaybaha uu ka kooban yahay hadday noqoto xabsiga xafiisyada wareega dhammaan baan soo booqannay aad baan ugu farxnay oo ku faraxsannahay aad bay ugu mahadsan yihiin shaqaalaha jileerada hawsha wada dadaal weyn ayay mataqaanaa muujiyeen waxaan filayey inay novembar dhammaanayso laakiin inta badan waxay ii sheegeen octoobar inay ka farxalanayaan oo uu diyaar yahay xabsigu oo haddii ilaahay lagu soo guuri doono oo la furi doono xilligii loogu talagalay xilli ka horraysa taasuna waxay ku timid dadaalka ay sameeyeen iyo awoodda ilaahay dhismaha xabsiga ayaa la rajeynayaa in la dhammaystiro inta uusa dhammaan sanadkani laba kun afar iyo labaatan wixii intaas ka dambeeyana uu ka mid noqdo xabsiyada shaqeeya ee magaalada kismaayo